bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal ka dhowaada qodobada warkan ee idaacadda warsanghay sheenka doorkaroon ee sinhayta xaalada deegaanka goobgaduu shabeelow iyo geedka haydito deganaytee kululunkuga hadalaayay dagaalbeeleedyada ku jaran magaalada beledweyne oo ku dhiimiilasa guddiga xalinta khilaafada ayaa weybayo sheegan anti kiisas dacwada ee antiyo ku hayan dhambiro manka hoose oo musharaxiin hagabadee guddiga doorashada dalka oyo sheegan antiyo ku warhayna dhaqaale darada haysata guddiga doorashooyinka puntland oo dhowaan la sheegay madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo baaki ee degantilan gurmada dad ka saameeytay abaaro ondari bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya weyba uuse ku hadalay abaaro ku jiran deegaanada qaar ee dalka dad abaaraan ka dhammadan deegaa gobolada sool isanaaga majalka tan weyba uuse geeka diray magaalada kismaayo kursigiinka dambeeyay ee manka hoose oo geeka la dooraday waa howlgala kaqoobdii askarigii dilka kujeysiga hargeysa oo gacantala ka dhagtay muqalasiin soomaaliyan weyba la gihiray itaaliya iyo jarmani donald trump weyba uuse ka baaqay midnama al-qaa'idan weybaye qiratay inti sarkaal sare dhuku dile
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
arbaawo taariikhdana labaati afar bilo tumi koowaad nofembar sanadka labada kun tumi lida waxaana soo bahayana qodobadii warkan adana ka dhowaada yoogii ofisanga xaalada deegaanka goobgadu shabeelow ee gobolka baayo ee balaa ka waramahayantay xaaladii ayo geeka haydito deganayde jaaro suleymaan mukhtaar iyo nin hayta faafahinta warkaasa deegaanka goobgaduud shabeelow ee gobolka baaye ee togeeka xaaladiis deganta ku dib markay shalay meelasey ku dhihi dagaalo khasaaro jeysadiyoon dhexey ciidanka maamulka koonfur galbeed iyo ururka al-shabaab deegaanka goobgaduud shabeelow yaa nagade kumarta geliyow dagaaladiiyo ha qaadayaan xarakada al-shabaab balse arintunya weybawal kuwa diinay gaashaanle cabdiraxmaan cusmaan oo usuuna sheegay inti deegaanka goobgaduud shabeelow iyo eta deegaan stiija oo iska hiraasa deegaano badan wayna gaashaanle guusubeenay intii mas-uuliyiin ka dhimadeen weerarkii shalay
rabitaankan in aragtay in gobgudud xuduudkasun gobsan waa rabitaankan kuweyn an rabitaankan ii hadin aragtay meela hadin aragteen meeli kubaxsan mase manaas mase aan idaale mase dharga an aw gobsan rabitaan lana ilaa waqti min haysan insha allah hadin gobgudud aragteen miigmalayaw inti al-shabaab hukunto aragteen dib hukunto miina miigmalayaw hadin dowladda gacantee ka jar insha allah waana may rajeyana inti aragteen ununa ku guulaysan ilahnini garagal arkaa watagaa dhibaataan ma jiraan saas oo kale gaashaanle ayaa way isu sheegay intii wadaan qorshe kuwa horseedayaan weerarada al-shabaab iyo kujaysidaayaan deegaanka goobgaduud shabeelow orta walkasta wakiilaya oo ku ben aadanka walkasta aragtay gobsada koraan rabitaankan in aragtay in goobgaduud xuduudkasun gobsan waa rabitaankan kuweyn an rabitaankan ii hadin aragtay meela hadin aragteen meeli kubaxsan mase manaas mase aan idaale mase dharga an aw gobsan rabitaan lana ilaa waqti min haysan insha allah hadin goobgaduud aragteen miigmalayaw inti al-shabaab hukunto aragteen dib hukunto miina miigmalayaw hadin dowladda gacantee ka jar insha allah waana may rajeyana inti aragteen ununa ku guulaysan ilahnini garagal arkaa watagaa dhibaataan ma jiraan shalay ahaytay markii dagaal udhexeey ciidanka maamulka koonfur galbeed shabaab ku dhihi deegaanka goobgaduud shabeelow kulanlanku ka hadalayay dagaal beeleedyada ku teegan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo weyba ku dhiyaya meelasa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weybaa ka nagadahaya dagaal beeleedyan dhexeeya dad walaale oo meelas wada dega weybana dagaaladaas iyo jeysideena khasaaraan iska jara dhimashee dhaawac kulunyo magaalada beledweyne kuweeldan ciidanka amisom gaar ahaan ciidanka jabuuti maamulka gobolka hiiraan nin weyba lunku ka hadalay sidii loo rooji lahay dagaalada taliyaga ciidanka jabuuti ee gobolka hiiraan iyo sheegay intiyo wadaan dadaalo laka rooji ahaya usoona saasoo kale sheegay beeliya ku dhaga adkaata wadahadaladaas intayo sharciga la tiigsadayaan dhinac kale guddoomiye gobolka hiiraan cali ismaan jeete oo kulanku ku hadalya weliba uu sheegay dagaal beeleedyada haddiiyo sii dararaan antiyoyin haano dana gaare la guleeye way banalamada dhinanka baaqay antiyo wada qaadaan amyo ku shaqeeyaan nabada haddaba dadaal haddii la dooni lahaa amisom jabuuti ayaa u dadaal badnay halkaa bal ninka beed ninka waruntaa ma aan odhanayana soo baxa saadkii oo socda yaa anaku kala dhex fadhinay oo ilaahay nagu ogyahay iyagiyo beelo kale way nala joogeen mar kastay hodhacaana annakaa u taagan saa rasaastaa u joojin lahayn ee dadka masaakiinta ugu dhici lahayn u joogin inta gooreen ku shirnay amisom gudaheedana ilaahay baa tirin karaa laakiin waxaa la idhahdaa raggan way iska hadlayaanu haddaan odhanayn maanta way naga soo cadda annaku maanta qolada gar daran wallaahi waa la soo xaytay waa dagaal baa lagu bilaabay sidaa uu sheegayo guddoomiyuhu qolada maaragtay qarta ku dhacdo amba waxaabaa kuu go'da oo xaq layidhi dadkaa beesha dhexdhexaadiska ay nagu gooyaan annakuna cududdii baa leemanan wallaahi wa billaahi wa tallaahi dhowaan magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan wey baa ku dhiyay dagaal beeledyo jeysidii khasaarana iska jaara dhimashay dhaawac guddiga xalinta khilaafada yoweybayo sheeganaa inti kiisas dacwade ee intiyo ku hayaan gambaramanka hoose oo musharaxiin qaaryo haka baxenga faysal cabdulaahi maxamuud yaninhay faahfaahintaga guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal ee dalka ayaa shaaciyey inay jiraan kuraasta qaar oo doorashooyinka ay ku soo baxeen musharaxiin kuwaasi oo kiisas dacwooyin ah ay ka yaalaan xafiiska guddiga xalinta khilaafaadka guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee dalka cabdirasaaq barre jaamac ayaa shaaca ka qaaday maalinta sabtida toddobaadkan soo socda in la gudagalayo kuraasta qaar oo doorashadooda ay ka dhacday deegaanada galmudug waxaana uu sheegay inay jiraan dacwooyin fara badan oo ka yaala kuraasta qaar oo loo tartamay kadibna musharaxiin ay ku soo baxeen xarumaha maamul goboleedyada ay dacwada uga gaareen guddiga xalinta khilaafaadku halkaana waxaan u ballansannahay maalinka sabtida haddii ilaah yidhaahdee soo socota in aanu dacwadaha ugu culculus oo dhacay ilaa iyo hadda in guddiga xubnihii gobollada jiray ayaa mid meel walba waxaa yimid qofkii hoggaanka u ahaa hadda waad arkayseen cadaado tiimkeedii oo imaanhayey waxay u imaanayaanna waxa weeye inaannu si wada jir a go-aan uga gaarno dacwadaha aanu isleenahay waa kuwa ugu culculus oo dhacay oo maaragtay ku tagrifalka awoodda iyo jawrfalka xuquuqda aadanaha iyo waxyaabahaasoo dhan la xidhiira inaanu go-aan uga gaarno ayaanu rajaynaynaa insha allah guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban cabdirasaaq barre jaamac ayaa sheegay in guddigooda uu awood u leeyahay inay hakiyaan kuraasta qaar haddii ay ku soo baxaan waxyaabaha looga soo dacwooday ee ku aadan wax isdabamarinta handadaadda iyo sidoo kale musuqa lagu galay doorashada waxaana uu sheegay guddiga oo la tashanaya guddiga doorashooyinka heer federaal ee dalka inay awood u leeyihiin go-aanka gaarista in kursigaasi la hakiyo ama doorashadiisa dib loogu noqdo maalinka sabtida waxaan rajaynayaa guddiga iyaga xalinta khilaafaadka iyo guddiga doorashooyinka heer qaran oo fiit la yidhaahdo inaanu soo wada saarro warbixin aanu kaga hadlayno wixii dhacay say u dhaceen iyo wax laga yeelahay arrintaas ma rabo inaan inaan runtii ka hor dhaco laakiin kursiga xadgudub cad uu ka jiro oo ku soo baxay guddigu awood buuxduu u leeyahay in uu isagoo dabcan la tashanhayo guddiyada kale ee doorashada maamula kuwa heer deegaan iyo kuwa heer federaal in uu go'aan ka gaaro doorashadii ka dhacday magaalada cadaado ee lagu soo doortay kuraas gaaraysa koo iyo labaatan xubnood oo ka mid noqday aqalka hoose ee dalka ayaa inta ugu badan waxaa ka yaala dacwooyin kala duwan kadib markii qaarkood musharaxiintii la tartamayay kuwa kuraasta ku soo baxay loo diiday inay galaan hoolka halka qaarna si toosa looga afduubtay ergadii doorashada dhinaga kalena guddiga doorashooyinka dalkayo weybayo sheegan hantiyo warwareen ku hayna dhaqaala darada ha la wajahday guddiga doorashooyinka maamul goboleedka puntland axmed cabdi cali iyo ninhay faahfaahintaga iyadoo dhowaan war ka soo baxay guddiga doorashooyinka puntland lagu sheegay in dhaqaalo daro ay haysato guddiga doorashooyinka puntland ayaa waxaa arrintaasi markii ugu horreysa ka hadlay guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya guddiga doorashooyinka ayaa warbaahinta u sheegay in aysan ka warhaynin dhaqaala darada haysata guddiga doorashooyinka puntland islamarkaana guddiga doorashooyinka heer federaal aan lagu soo wargelin afhayeenka guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya maxamed keenaan ayaa warbaahinta u sheegay inaysan la soconin cabashooyinka ka soo baxaya guddiga doorashooyinka puntland waxa uu sheegay afhayeenka inay diyaarsan yihiin lacago ku filan doorashada soomaaliya balse ay jiraan farsamooyin kale oo ku aadan in sidii loogu talagalay aan lacagahaasi loo maamuleynin waxa uuna sheegay inaysan jirin wax xiriir ah oo guddiga doorashooyinka puntland ay la soo sameeyeen rabaa inaan runtii si adagna u sheego waxaan aaminsanahay doorashooyinkan waxa hufnaanta ugu weyn ee ka jirta waa dhinaca financeka oo annagu aanan arag dowlad goboleedka uusan arag guddiyada dowlad goboleed aysan arag ay tahay lacaga ay maamuleen u n d b iyo i o m iyo ayna kula heshiiyeen madasha ay kula heshiiyeen marka ihob arrinkaa in uu sidaaya ciddii su-aal kale ka qabta waa ka jawaabay fikirka oranaya oo xoogaa lacag la-aanaa jirta iyo annagu waxaan qabnaa inay mustari tahay farsamo ahaan lacagihii waa yaalaan sida sida loo dalbanayay iyo waxa oo process ah dadkana waa taqaanaa annagu dadkan soomaali maaha waa kambaniye waaweyn iyo hay-ado waaweyn sida ay u shaqaynayaan iyo wakhtiga ay wax ku bixinayaan iyo sida ay wax u jeegaraynayaan wakhti badan u qaadanayaan marka taasaa keentay in meelo qaarkood ay yidhaahdaan wakhtigii baa naga dhacay iyo laakiin lacag la-aan oo loo joojiyo doorashooyin annagu ma qabna inay qaarkood waa yimaadeen u n day u tageen muqdishoay tageen wax dhibna kama imaan waa xalayn qolooyinka puntland ma ogi hadda dhibaato weyn oo ka taagan waxaan maqlaya inay lahaayeen marka annaga la hadalna waxay yidhahdeen waa waa la wada hadlayaa wixiina dib baan u eegaynaa wixii khaldan waa la isla saxaya waan la bixinaya dhibaato weyn oo ka taagan ma ogi aniga hadday wax soo bixin dhowaan ayaa waxaa war ka soo baxay guddiga doorashooyinka puntland lagu caddeeyey in dhaqaalo daro awgeed ay u joogsanayaan howlaha guddiga doorashooyinka puntland hay-adda u n d b iyo hay-adaha kale ee qaramada midoobe ayaa ka qayb qaadanaya bixinta lacagaha ku baxaya howlaha doorashada soomaaliya waxaana jirtay lacago horey loogu qoondeeyo in lagu bixiyo guud ahaan howlaha doorashooyinka ka dhacaya soomaaliya
warar dheeraade oo lagu helahayo qarax khasaare jeysadii oo duhurnimadii geega kudhi isgoyska maanaboori ee degmada shibisa jawey ballaa sheegaha inti qaraxgaas usa dhali khasaara qaraxgan yaa la sheegay intuu laakihiri baabuur noocshee kan raaxad eh oo suwadii qof askari ah oo la shaqeeyay imaaraadka carabta weybana ka dhamaday askarigaas meelasaas oo kalen iyo ka dhaawacmeen sida qof kale afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo la hadalay warbaahintii sheegay inti khasaaro qaraxan useeye tokobon oo usa ka dhamaday halkii qof ee saarnay baabuurka saas oo kale iyo ka dhaawacmeen sida qof kale madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo shacabka maamulkanka baaqa intiyo ansurman kaalmeyntii iyo in gurmadowga dadka saameyntii abaaro cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamul goboleedka puntland ya sheegay maamul ahaan iyo shacab ahaanba reer puntland langugu baahanya intiyo walkuqobadan dadka saameyntii abaaro ku jaran dalka madaxweynaha ya sheegay maamul ahaan haddii waa maamul ahaan intiyo ansurmayaan gargaarowka dadka saameeytay abaaro waxaan u saleynay arrinta waxa wey waa isku tashi in maanta meel wax dambe oan la harna aysan jirinin in cid dambe aan wax ka sugnaahay aysan jirin ciddii ilaahay wax ka keenayo oo deeqa waa aanu waanu insha allah waa sugaynaa laakiin puntland inay dhaqaaqdaan la rabaa ganacsato culumo arday shaqaale waxaan u baahannahay maanta inaan dhaqaaqdo waxaan u baahannahay in qof walbaaba uu dareemo xanuunka iyo dhibta haysata dadkeedna reemiyigaa dardaarankeega waa intaas insha allah ilaah waxaan ka rajeynayaa isagaa deeq bixiya in ummaddan khayr qabo ummaddan uu qaboojiyo abaartana naga saaro waxaa hadda aan ku tiragalayn oo dhan wax yar oo biyo yar oo cil ka yimaada ayaa ay ku shiran tahay inay ku baabaado deeda isagaa bixiya isaan ka rajeyneynaa in ummaddiisa unaxariisto maaragtay aada iyo aad ayaan guul iyo khayr baan rajeynayna insha allah alxamdulilah baan rajeyneynaa annana waa dadaalaynaa dhinac kalena wararkan oo dirahay deegaan ku tirsan gobolada sool iyo sanaag weybayo sheegaan anti miilas iyo abaaro oo dartiyonka ka dhamaden toban qof maadaama abaaro deegaankaas ku jaran yae dadkaoosii darahayta dadka abaaro on ka dhamadeen deegaanada sool iyo sanaag weyba warbaahintan xaqay jeyko ku mid ee dadka deegaanka walgorodkii odayaalka dhaqanka iyo dowladda federaalka maamulada dalka iyo dowladda caalamkaba weybayo ku dalbadeen anti laala deera gargaar degdega gobolada qaar ee dalka weyba hadda ku jira abaar daran haanas u saameyti dadkii duunyadaba ka nool milasooy bana jare dadaalo laka badbaadiyahay dadkaasa howlgallaa ka qobday askarigii dilka gujaysidii magaalada hargeysa oo ballaashaga hanti gacanta laka dhagya iyo oo magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan xalayo ku dhiyeen dilal dilalkaas oo ku kumid ee uusoo kudhii bartamo magaalada hargeysa iyo weyba fudhiyey askari ku tirsan ciidanka somalilan kaasoo dilin jaysade oof ganacsadahay oo laka magacaabo jari aadan faarac howlgalyo ciidamada booliiska somalilan iyo ka sameeyeen magaalada hargeysa weybaayo ka qobdeena askarigii ku dambeeyay dilka i qof kale oo la sheegay inti uusa la dareeriy askarigaasa dhalay ku-xigeenka ciidamada booliiska somalilan cabdiraxmaan iimaan oo saxaafadda kala hadalay hargeysiya weyba uusu ku hadalay howlgalkalaa ka qobaday gacanku dhiigligaasa annagoo hawshan ku maqan naloo sheegay in nin madaxa duubtay uu nin ugu galay farmasa haysta isagoo bastoolad wata uu toogtay ninkaa waxaa loo hayaa cid baa loo qof baa loo hayaa ninkaa la dilay markii cisbitaalka la geeyey buu geeriyooday marka cid baana loo hayaa u xidhan haddii ilaahay ka dhigo iyadana baadhisteedu way socotaa waxaa kaloo aan halkan doonaya idin ka sheego nin askari oo ciidanka baleyska ka tirsan oo ka yimi dhinaca xeebta ayaa baabuurkii ay wateen baa baabuur lagu horgudbay dabeedna wuu ka soo degey qori buu qorigii uu sitay buu ku waabiyey nin baabuurkan ka horreeyey ka soo degey dabeedna rasaas baa kaga dhacday ninkaasina waa dhintay ninkii askarigaana gacantaa lagu hayaa waa xidhan yahay haddii ilaahay ka dhigo xaalada magaalada hargeysiya geedka deganay digureed xalay iyo oo meelaas ku dhiyan dilal deerayan afar qof oo siyaabo shal duban dilshoon dhaye meel warkaasi uu ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo gaashaanbuurta naataya weybayaha gebagabeeytay howlgalkii yakahayti heebo soomaali kureed markii hoos andhiyow hoglewsagakooy weerarada burcadbadeeda ciidamada irkee dalka degmaag iyo sameeyeen howlgalkii ka dambeeya neeta ee laga kormeeray badweynta hindi howlgalka neeta iyo qayb ku haayeen jawaab iska hiran oo beela caalamka iyo kubiidi halista burcadbadeeda soomaalida kaasoo saas oo kalan iyo ku qeyb galeen midowda yurub maraykanka iyo dalal kale oo madabanaana burcadbadeednimada daliga ciidanka dalka degmaag oo fuli howlgalkii ka dambeeya neeta yee sameeyey iyo ku sameeyay xeebo soomaali way baniyo sheegan antiyuha gabagabeeyeen howlgalkaasa aan ka dambeyntiina dhugunsidayaala alqaaciidaya weybayaxa qeejadeen timid kamid ee saraakiil iyo sar faaruuq al qaxdaani laka magacaw iyo dilaan diyaarado bilaaduuliga ee maraykanka waqooyiga bari ee afghanistan muddo bila gurooga washington iyo naftiya weybaya dilkan xaqiijaday shantii bilo nofembar iyo-ona ka tilmaantay intii usahay weerar sasaha uusan dhihi al-qaa-idan weybaayee horaantiya sheegday antii keliya la dilay xaasiyay yaalshay maraykankiyo al-qaxdaani oo ee sacuudi haysaday dhalashada qatar ka darti liiska dadka usa-eedka aan u weydiya weybana sheegana antiyo laka tuhunsiyin kalog lahaanshaga weerarada lafada unti laka qaada yurub iyo maraykanka warkaysin kula darartan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabantan inkege nagalalananki warkan dhaafraadi warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koraan